barnaamijkan waa mid ka mida barnaamijyo taxane ah oo aan uga hadlayno iskaashiga maraykanka iyo soomaaliya gaar ahaan dhinacyada caafimaadka waxbarashada halabuurka ganacsiga xoojinta haweenka xuriyatul qowlka iyo saxaafadda xoojinta sharciga iyo amniga tamarta iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha maamul wanaagga iyo sidoo kale gargaarka bini'aadanimo
dhallinyarada soomaaliyeed waxay ahaayeen soddonkii sanno ee lasoo dhaafay kuwa dhibaato ba'an ay ka soo gaartay colaadaha ka jiray dalka iyagoo noqday xaabadii lagu shiday dagaaladii faraha badnaa ee dalka ka jiray muddadaas waxaa u sii dheeraa shaqalaan baahsan oo ku riixday dhallinyaro badan oo soomaaliyeed inay isaga cararaan dalka waxaase jirtay in kuwo badan oo dhibkaas ka cararaya ay ku le'deen badaha caalamka ama gacanta ay u galeen kooxo burcad manaxyaal ah dhallinyaradu waa kuwa ugu badan dadka soomaaliyeed tira ahaan iyadoo tirkoobyadu ay sheegayaan in toddobaatan shan boqolkiiba dadka soomaaliyeed ay yihiin kuwo da'doodu ay ka yar tahay soddon shan sano sidaas daraaddeed dhibaatooyinka ay dhallinyaradu wajahaan waa kuwa aan la qiyaasi karin dhammaan waxyaabaha daruurigu ah nolosha sida waxbarashada shaqo iyo nolol wanaagsan ayaysan helin dhallinyarada soomaalida amni xumada iyo dayaca kale ayaana u sii dheeraa kuwa daraaseeye culumta bulshada ayaa sheegaya in tababarada iyo adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka ee hooseeya iyo iyadoo aysan jirin adeegyada xirfadeed ay helaan dhallinyarada oo ay weeliso weerarada kooxaha xagjiriinta oo dhallinyarada beegsada si ay u qortaan ama uga hor istaagaan gaarista yoolkooda ayaa keenay in dhallinyaradu ay ka tahriibaan dalka si ay u helaan nolol ka duwan iyo mid ka fiican kan hadda ay ku haystaan dalkoodii hooyo wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka oo taageeraysa hindisaha hogaamiyaasha da'da yar ee afrika ee loo yaqaano yeeli ayaa tababaro isdabajoog ah waxa uu siiyey dhallinyarada soomaaliyeed waxaana tababaradaas oo lagu qabtay dalka dibaddiisa ka faa'iidaystay boqolaal dhallinyaro soomaaliyeed leylo cabdi maxamed oo ah taftiraha rediyo ergo ee fadhigiisuu yahay magaalada nairobi kana mid ahayd dhallinyaradii ka qayb gashay barnaamijka yeeli ayaa sharaxaad ka bixinaysa waxyaabaha ugu badan ee ay nolosheeda ka faa'iiday ka qaybgalka barnaamijka
tababarkan yaali ee loogu talagalay dhalinyarada hogaamiyeyaasha ah ee afrikaanka ah aniga shaqo ahaan waxyaabahu iga bedelay isaga horta keligii ma dhihi karo sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatankii waxaan ka qayb galay ilaa shan barnaamij oo hogaaminta iyo looga hadlayay dhalinyarada ama haweenka barnaamijyadaas marka waxay ii suurtageliyeen in shaqadeydii aan ku dabaqo islamarkaana ay ii horseedaan in culeysaad badan oo dhanka shaqada xitaa iga haystay ay iga maxaa la yiraahdaa yaraadaan oo marka ay timaado in aada tiim hogaamiso waxaa loo baahan yahay in mar walba aada tiimkaas ku dhex jirto oo shaqadii aa qeyb ka qabato mararka qaar culeysaad ka yimaadee ama shaqaaluhu hadday tagaan ama shaqaale ay yimaadaan in booskii ay noqoto mararka qaar inaa buuxisid mararka qaar dadka imaanaya oo tababar badan u baahan weliba marka ay timaado hay-adda aan ka shaqeyno qof kasta oo meel kale kasoo shaqeeya intuu doono ha kusoo jiro shaqada waxay u baahan tahay in la tababaro bilo la siiyo siduu shaqada ula qabsanayo taas marka waxay ahayd culeys dheeraad ah oo aniga dhankeyga igu soo kordhay inaan tiim cusub raadiyo markii aan booska la wareegay tiimkii inaan tababaro muddo dheer iga qaadatay weliba anigoo koorsooyinkan sameynaya taas marka waxay ii kordhisay koorsooyinka waxay ii kordhiyeen inaan wixii aan u qabto sida ugu fiican islamarkaana kooxda aan la shaqeynayo aan caawiyo iyaga laftooda waxyaabihii aan ka bartay koorsooyinka aan shaqadii inta ku dabaqo si ahaan culeysaadka imaan lahaa ay noqdaan kuwa yar shaqooyinka badanaa waxay ku socdaan markii tiamwork uu yimaado marka koorsooyinka intooda badan marka waxay dadka barayeen in maxaa la yiraahdaye lala shaqeeyo dadka iyadoo aan loo eegeynin qofkan isagaa madax ah qofkan isagaa shaqaale ah laakiin tiamwork uu yimaado weliba aniga lafteeda aan kusii dhiirigeliyo tiamka inay iyaga dhexdooda wada shaqeyn ay dhex marto la iscaawiyo waxyaabahaasna qeybay ka ahayd waxyaabay barnaamijkan ka faa'iiday weliba gaar ahaan marka ay timaado assignmentska marka aan sameyneynay marka guruubyadana loo kala saaray ee aan resentationada ka wada shaqeynayna inaan team work aan sameyno waxyaabihii aan yaali ka bartay ku jirtay oo maxaa la yiraahdaa yacni inay horseedayso in shaqadu ay fududaato haddii qof waxay ka qaldamaan kan kale uu caawiyo ama wixii gacan uu ka geysan karo arintaas uu sameeyo marka faa-iidadaasay lahayd waxyaabaha kale oo aan ka faa-iiday nolol ahaan haddii aan sheego waxaa waaye sidaan mar hore ka dhawaajiyeyba waxay ii suurto gelisay inaan isku dayo isku dayo kale aan sameeyo haddii aad tan sameysay wax kaloo badan waa sameyn kartaa marka barnaamijyo kaleeto oo online ahaa ayagana inaan ka qayb qaato oo aan ably gareeyo laysu keliya ma aha leylo cabdi kuwa ka faa'iidaystay barnaamijka yeeli ee hogaamiyaasha da'da yar ee afrika cabdulaahi maxamed caydiid waa bare jaamacadda banaadir ee muqdisho waana xiriiryaha barnaamijka yeeli ee soomaaliya waxa uu ka hadlayaa tababarada hogaaminta waxa uu ku soo kordhin karo hiigsiga dhallinyarada ee mustaqbalka ilaaba maadiskale suurtageliyey intaas kadib waxaa maadiskale ayagana yaali oo fursadan qaaliga siisay oo aan uga faa'iidaystay brogramkeeda oo nolosha wax ka bedelaya oo loo qaabiyey qaab kooban kaasoo wax ka bedelay qaab u fikirkeyga ee ku aadan istraatiijiyadda wax loo xaliyo ama qaabka analytical thinkingkeyga taasoo aan problemyada ku xalinaya markaan soo dhameeyey waxaa kaloo oo aan kasoo wax ka bedelay aqoonteyda khaasatan bogal seven habit of highly effective people oo kamid a casharada la qaato kaasoo toddoba qodobo aada ku taabanayo haddaan ku dhaqantid ah oo ayadana wax iga bedelay kaasoo kor u qaaday aqoonteyda shaksi ahaanteyda sida aan dadka uga agdhawaanayo ama aan ula qeybsanayo waxyaalaha problemyadooda iyo xirfadeyda iyo guud ahaan performansigeyga marka percentage aan ku qiyaaso intaasoo laisku darayba fifty percent ay kor u qaaday iyo problemyada hadda aan la tacaalayo in aan u xaliyo si ka duwan sidii hore waxaa kaloo programka ka faa-iiday inuu igu dhiirigeliyay inaan communitygeyga wixii aan bartay dib uga celiyo aqoonteydii oo taasoo qeybka ah inuu kor u qaaday iyo qaabka istraatiijiyadda aan mashruucyada aan wado kale mashruuci aan wado kale kor ugu qaadi lahaa ayuu wax ka bedelay oo qaab ka duwan qaababka hore hadda aan u maamulayo iyadoo aan wax ka bedelay structurekeoda layoutku u yaalay aan kusoo kordhiyay waxyaala innovative ah oo valueskooda kor u qaadaya iyo in shaqooyinkii dhan aan rearrangement ku sameeyo dib u habeen anoo ku saleynayo baahiyaha communityga iyo waddanka ugu dambeyntii waxaan kaloo ka bartay qaabka looga agdhowaado istraatiijig ahaan dadka batnaska ama dadka maalgeliyaasha ah taasoo runtii kor u qaaday natiijadii dadkii aan la falgalay iyo ugu dambeyntiina aan microsoft kenya oo khaasatan a d c qolal loo african development center oo aan si wanaagsan uga agdhowaaday weli ma jirto siyaasad cad oo ka turjumaysa baahida dhallinyarada soomaaliyeed ay qabaan oo ay dejisay dowladda soomaaliya taasoo hoos u dhigtay rajadii ay qabeen dhallinyarada ee isbeddel loogu samaynayo arrimaha saamaynaya noloshooda iyo abuurista fursado dhallinyaradu ay ku gaari karaan yoolkooda hase ahatee dhallinyaro uu ka mid yahay cabdikariin maxamed axmed ayaa qaba in dhallinyaradu ay tahay in iyagu laftooda ay qaadan karaan door ay tahay inay qaabayn karaan mustaqbalkooda marka ay helaan tababarada xirfadeed ay hadda ka helaan barnaamijka yeeli ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waa kan cabdikariin oo ah u dhadhaaqay arrimaha dhallinyarada kana mid ah dhallinyarada hadda ka shaqaysa xafiiska barnaamijka yeeli ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixinaya sida dhallinyaradu ay u heli karaan fursadaha yeeli una meelmarin karaan xirfadaha ay kororsadaan wallaahi waxaan ka faa'iiday waxyaabo aada fara badan baan ka faa'iiday habka hogaaminta sidaan aan ognahayba barnaamijka yaali ee tababarada leadershipka wuxuu qaybsamaa saddex qaybood public management track sidoo kale civic engagement track iyo business entrepreneurship track marka qof walba meesha uu xiiseynaya saddexdaa ereyo ayaa lagu tababaraya oo hogaaminteeda loogu diyaarinaya markaan waxaan ahaa public managementka qaybtaasaana lagu tababaray waxaan isleeyahay wax badan baad ka faa'iiday oo aqoontii maanta aad ka faa'iiday maamulka hay-adaha dawliga waad ku shaqaynaysaa baan isleeyahay maanta wax badan bayna ii iftiimisay waxaana ka mid ahaa inaan librariga haddama aan sameynay muqdisho oo xilligaas ka curdin ahaa aan aqoontii wax badan kaa qabanay runtii sidoo kale faham badan bay siisay oo arrimaha dowladda iyo sida bulsho loo hogaamiyaa marka meeshaan taagnaa kor baan runtii uga sii kacay levelkaygana kor bay u qaaday waxaanan imika dareensanaa inaan marxalad kale ku suganahay oo dhanka hogaaminta ah bulshadana waan ka dhex dareemay runtii inay dareemeen taasi oo tababarkaasi wax weyn iga bedelay okay codsigani waa codsi sanadkiiba mar soo dhaca hadda ama laba jeer kabacdi waa open oo websiteka waxa laga fiiriya yaali kood kood baa loo qaataa saddex kood oo kale markiiba la qaadanayaa marka qofku wuxuu codsanayaa kohodkuu rabo ama xilliguu rabo isagoo ku qoray tusaale ahaan koodku wuxuu soconayaa sebtembar iyo novembar oo kale kood ku xigaana wuxuu soconayaa december iyo january kood ku xigaana waa bilaha kala duwan marka qof walba kohodkuu rabo ayuu codsanayaa marka waa wax iska caama marka anagu asayaali alumni waxaan sameynay marka uu soo dhaco applicationka ee applicationka la furo waxaan tababar u qabanaa dhalinyarta xiiseynaysa ee jaamacadaha iyo dhalinyarta kale magaaladaba online iyo fiscalba waa u sameynaa jaamacadahan ku booqanaa tababaraa u qabanaa marka sida applicationka loo xareysanayo marka hore waxaan barnaa waa maxay yaali kabacdi waxaan barnaa application formkan u furnaa step step baan ugu sheegnaa sida loo xareysanayo marka barnaamijkaas runtii ka saaciidaya iyagu inay u fudaatay inay xareystaan waanan ku faraxsanahay tababaradii u dambeeyey ee aanan u qayb ka ahayn bixiyey ilaa saddex tababaraan bixiyey in dhalinyar ka mida interviewga oo maanta ugu dambeysay laga qaadayay ay natiijadoodu aada u fiican tahay soona bixi doonaan waxay tahay anigana sharaf weyn bay tahay dhalinyartii aan tababaray ee aan tusay sida wax loo codsado maanta inay meel fiican marayaan
si kastaba haatee dhallinyarada soomaaliya waxay caddeeyeen inay awood u leeyihiin inay ka gudbaan caqabadaha aan suurtagalka ahayn tani waxay siisay adkaysi iyo isku kalsoonaan cajiib ah oo ay ku jirto diyaar u ahaanshaha inay qiimeeyaan xaaladda taagan iyo sidii caqabadaha ugu gudbi lahaayeen helitaanka xorriyad buuxda nabad iyo mustaqbal wanaagsan ayaana ah waxay dhallinyarada soomaaliyeed raadinayaan horumarka tiknolojiyadda isgaarsiinta gaar ahaan aaladaha teleefoonka adeegsiga internetka gaar ahaan baraha bulshada iyo warbaahintu waxay siiyeen fursad gaar ah xoojinta awoodda iyo hamiga dhallinyarada iyo abuuritaanka shabakadaha dhallinyarada taasoo saameyn ku yeelan karta jihaynta awoodda dhallinyarada guud ahaan